Munaasabaddan oo ahayd mid lagu xusayo maalinta kaymaha adduunka ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Jubbaland, waxaana ka soo qayb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, iyo shaqaale ka kala socday qaybaha kala duwan ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Aadan Maxamed Hudle, ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay maalintan.
wadankii dhan waa la xalifiyey oo xul baa laga wada jaray haddana yani hadda wasaaradda ka ahaanteena mashruuc hadda uu waalbangiga ah inala maalgelinaya jiro layidhahdo barwaaqo project activitieska ugu horeysa ama shaqada ugu horeysa aan annaga hadda inoo qorshaysanaan rabno inaan qabanana waxaa ka mid ka ah in la sameeyo waxa la yidhahdo reforestation yani dhir dib u beerid dhirtii macnaha asaliga ahayd baa qorshaha ugu horeeya hadda ilaa afar kilomitr la rabaa in lagu abuuro dhul iska bannaan in geeda laysaga abuuro geedahaas oo resistancy ah oo aan u baahnayn in waraab iyo biyo iyo wax loo sameeyo ma garanaysa marka dabcan haddee qorshaha siyaasadda dowladda midda jubbaland iyo tan federaalkaba way ku jirtaa in kaymaha waddanka la ilaaliyo dibna loo magaranaysaa abuuro waxaanu leenahay hal kayno weyn oo baak ah baa jirto hadda waddanka oo ku taallo dhinacan kamboni agaheeda oo layidhaahdo lak badane bosh bosh dabcan xayawaano badana hadda ku jira meeshaas ugaar kala duwan oo fara badana ku jirto marka bulshooyinka halkaas ku nool dabcan waxay ku dhiiradeen inay aan halkaasi wax geeda laga goynin oo keymahaasi la ilaaliyo noolaha ku jiro iyo biniaadanka faa'iidada labadaba ay u leeyihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maxamed cabdinuur reexaani oo munaasabadda daafuray ayaa ka hadlay maalintan caalamiga ah iyo muhiimadda ay leedahay salaanka bacdigeed maalintan maanta waa laga hadlay agaasimaha hore uga soo hadlay waa maalintii ilaalinta keymaha caalamka waa maalin caalami ee weyaan ma maalin dhirta la jarayay baa lagu qabtay oo loo asteeyey ma aqaan ma maalin geeda la abuuraya loo asteeyey ma aqaan laakiin waa international waa maalin caalami ah oo la isla gartay maalintaas in loo aqoonsado maalinta keymaha adduunka annaga keymo baaqi baa noo haray baaqiga haddaanan ku mintidin annaga iyo xoolaheenna iyo ugaarteenna oo dhan waa dhumaynaa marka annaan waxay noogu noqonaysaa inaan kaymahaas ku mintidno wixii dhintay waa dhinteen wixii nool inaan aan badbaadsanno shirkeenna waa noo furan yahay